الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار waxaan kusoo dhexsinnay suuratu ibraahim waxa uu darsigu gacaw ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo sideedaad waxaa inoo dambeeyey ilaahi subxaana wa tacaala tusaaluhu uu sameeyey kelimatu tawxiid iyo kelimatu lkufri ama mu'minka iyo kaafirka iyo alla subxaana wa tacaala in uu ka dhigay mabda'a muslimka oo kelimatu tawxiid ah mid sugan laguna sugi doono adduunya akharaba daalimka mabdi'iisana inuu yahay wax aan adkayn oo aan meel fog gaadhsiisnayn daalimiintan ilahi subxana wa tacaala inuu luminayo wuxuu doonana uu yeelaya alla subxana wa tacaala halkan marka aayaddan waxay ka hadlaysaa iyo dhowrka aayadood ee ka dambeeya nimankii reemaka ee gaalada ahaa ee nebigu ka dhashay salawatullahi wasalaamu calayh markii ilaahi subxaana wa tacaala uu u hadiyeeyey uu ku galladaystay soo diritaanka nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh kitaabkii ugu qiimo badnaana la siiyey ayay diideen kuwaasaa marka laga hadla alam tara soo ma ogid ila aladiina kuwii baddaluu beddelay nicmat allahi ilaahay nicmadiisii kufran gaalnimo ku beddelay oo wa axalluu dejiyey qowmahum dadkoodii daara albawaar guri halaag dejiyey halaag gurigii dejiyey jahannamo ayay dejiyeen yaslawnahaa xaal ay gelayaan wa bi'sa alla xumaayay alqaraaru sugnaansho xuma sugnaanshaha ay jahannamo ku sugnaadeen weeyaanka la caayay la cebaynayo wa jacaluu way yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen andaadan kuwa wax la wadaagoo la mid ah liyadiluu inay lumiyaan daraaddeed can sabiilihi jidkiisa inay dadka ka lumiyaan iyagu markay ka lumeen kadib qul waxaad tidhahdaa nebigow tamatacuu raaxaysta intii adduunka laydinku talagalay fa inna masiirakum noqodkiinna iyo aayihiinnu waxa weeye ila naari naar intii ka away naar xaggeeda ayaad ku dambayn doontaan taradaasi bimacnaa taclam wey alam tara bimacnaa alam taclam waa ru'yadii qalbiga ahayd soo ma ogid kuwa nicmadii ilaahay gaalnimo ku bedelay jamhuurulmufasiriin sida ibnu cabbaas cali bni abi aalib iyo ardo badan oo ardadoodii ah waxay leeyihiin waxaa laga wadaa reer maka nicmada ay bedeleenna ee ilaahay siiye subxana wa tacala waxay ahayd soo diritaankii nebi maxamed salawatullah wasalaamu caleyh ilan hadiyad ilaahay bay ahayd naxariis ilaahi subxana wa tacala iyo gallad uu siiyey bay ahayd meeshii laga sugayay inay guddoomaan oo ay gacmo furan ay ku qaataan ayay diideen meeshii laga sugayay inay nicmada alxamdulilah yidhaahdaan iyay ku kufriyeen taasaa laga wadaa marka nicmaduna waa kitaabka ilaahay soo dejiyey iyo nebiga uu u soo diray meeshii la rabay inay qaataan oo raacaanna way diideen kufriga kaasaa laga wadaa marka kufri bay ku bedeleen dadkoodiina waxay dejiyeen bu alla leeyahay subxaana wa tacaala guri halaag bawaarka waxaa la yidhahdaa yani halaagga la yidhahda wa kuntum qawman buura qawman haalikiin wey macna halaag guri halaag bay dejiyeen waxaa laga wadaa midda dambaa caddaysay oo jahannama cadqulbayaaw daarta ay degeen ee heerkooda dejiyeen ee halaagii waa jahannama sidaas wey macnaha mushrikiintii reer qurayshadoo dhan baa laga wadaa waa sida loo badan yahay ee reemaka o dhan qolyo kale waxay leeyihiin mufasiriinta ka mid a haasatan cali bn abi aalib radi allahu canhu waxaa laga warinaya inuu yidhi huma alafjaraani waa labadii qabiile faajiriinta weyaan bu nimankii lo odhan jiray reer bani umaya iyo reer bani muiire wey reer bani umaya reerka waxay dejiyeen oo ay guri xun iyo raas xun ku fureen maalintii uxud oo iyagaa watay gaalada hogaaminaya ilan abu sufyaan baa watay waa reer bani umaye wey reer bani muqiirana iyaguna maalintii beder ayay reerka u sahmiyeen oo manxu dejiyeen daar halaag dejiyeen leanna abujahal baa maalintaana oday u ahaa ciidamada asaguna waa reer bani muqiire wey labadaa qabiil weeyaan daarta ay dejiyeenna waxa wey waa meelaha ay ku halaagsameen waa uxud iyo beder sidaasu cali bni abi aalib radi allahu canhu u leeyay sidaa haddii la yidhaahdo yani jahanamo iyo jahanamo iyo daarulbawaar waa la kala goynaya haddii laakiin tafsiirka hore la mare loo badan yahay jahanama cabdulbayaan baa laga dhigaya oo daartay dejiyeenba waa jahanamo ay ugu sabab noqdeen macna naarta jahanamo ayay reerahoodii dejiyeen macnaheeda sabab bay ugu noqdeen dadku waxay jahanamo u galeen ayagaa odayaal u ahaayo ku hogaamiyey dadkuna waa ku raaceen siday usii horwadeenna meel layihahda jahanamay ku fureen macna oo reerihii dejiyeen wayna gelayaan buu alla leeyahy subxaana wa tacaala naartaa jahanama meel lagu sugnaado oo la degana jahanama ugu xumaatay kadib baa mabdaooda laga warramay ilaahay subxaana wa tacaala waxay u yeeleen andaad andaadku waa jamcu niddin nidigana waxaa bimacna misli baa layihahda hayga yani markaad shay kala midhigto ood sinto ayaa nidiga layidhahda lagama wado ilaahay bay dhinac walba kala simeen asnaamtoodiiyo dhagaxyaanta ay abuurteene oo iyagu ay samaysteene waxaa laga wadaa ilaahay waxyaalihii u goonida ahaa wax ka midaba hadday la wadaajiyeen ilaahay bay kala mid dhigeen subxana watacaala saas wey macana ilaa shurakadan ay leeyihiin ilaahay bay wax la wadaajiyeen qur-aanku cabirayo ma ay rumaysna inay ilaahay dhinac walba kala siman yihiin oo dhinac walba kala mid yihiin oo sifaadkiisa iyo tilmaantiisa iyo daatadiisa iyo awooddiisa iyo kulli lamid yihiin laakiin maadaama ilaahay waxyaaluhu goonida la aha oo cibaadadu ka mid tahay ay wax ka siiyeen macnaha ilaahay bay la simeen wy mana rabbi bay subxana watacaala kala mid ka dhigeen waxay saa u yeelayaan inay dadka lumiyaan ayagu maadaama ay lumeen inay dadka jidka alle ka lumiyaan waxaad ku tidhahdaa iska raaxaysta waxoogaa waxoogaagii adduunyada laydinku talagalay laydin qorsheeyey iska raaxaysta meesha aad ku dambayn doontaan iyo aayihiinna eed u noqon doontaani waa naar allah subxaana watacaala oo idinku talagalay alam tara soo ma aragtid soo ma ogid ila aladiina kuwii nabigaa lala hadlay salawatullahi wasalaamu aleyh khitaabku u dhacaya ama cid walba oo hadal in lala hadlaa ay ka suurowdo ayuu hadalku u dhacaya alam tara soo ma ogid ila aladiina kuwa badaluu bedelay nicmat allahi ilaahay nicmadiisii rasuulka soo diritaankiisa iyo kitaabka loo soo dejiyey ahayd kufran gaalnimada ku bedelay oo wa axalluu dejiyey qawmahum dadkoodiina daara albawaari halaagga daartiisii dejiyey guri halaag ayay dadkoodii ku fureenoo ay dejiyeen jahannamo ayay dejiyeen cabdubayaan laga dhigo yaslawnahaa xaalo ay gelayaan naarta jahanamay reerihii dejiyeen xaal ay gelayaan naarta iyada wabisa alla xumaaya alqaraaru meel lagu sugnaadana xumaa almaqsuusu bidami qaraaru jahanama waay yani waxa la leeyahay waxaa xumaaday sugnaansho ee la ceebeynayo ee la caayayaay waa sugnaanshahooda ay naarta jahanamo ku sugnaanayaan macna marka waxay u taallaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababka ayaga ha ku soo degta laakiin nin walba oo sharcigii rabbi iyo diintii nebi maxamed loo soo dhiibay salawatullahi wasalaamu caleyh intuu dhinac iska dhigay sharciyo kaleeta qaato oo mabaadi' kale ku bedeshiya dhaqamo kale alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wy wa kale laguma haystay waxa lagu haystaa sharcigii rabbi usoo dhiibay iyo hadiyadiisii iyo naxariistii uu usoo diray oo loo baahnaa inay guddoomaan ayay ku gacansaydeen taa way midda lagu haysta marka tii oo kaleeto bulsho walboo gashana waa unsaa unbaa loo qabsan natiijada iyagu ay la kulmeenna waa unla kulmi macna wajacaluu way yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen andaadan kuwa la mid ah kuwa wax la wadaaga liyudiluu si ay u lumiyaan can sabiilihi alla jidkiisa si ay dadka uga lumiyaan qul waxaad tidhahdaa tamatacuu raaxaysta yani waxoogaa macmacaaka adduunyada iyo yani birbiriqeeda iyo ififtiinkeeda ku raaxaysa fa ina masiirakum meesha aad ku dambaynaysaan iyo aayihiinna ila naari naar intii ka away naar baad u noqonaysaanoo marjiciinna waa naar wey qul lcibaadiy aladiina aamanuu yuqiimuu salaata wayunfiquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya min qabli an ya'tiya ywmun laa baycun fiihi walaa ilaal qul waxaad tidhahdaa nebigu licibaadiya addoomadaydii waxaad ku dhahdaa aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey yuqiimuu liyuqiimuu ha toosiyeen asalaata salaada ha toosiyeen wayunfiquu waliyunfiquu ha bixiyeen mima razaqnaahum waxaanu ku irsaaqin waxa ka bixiyeen siran si qarsoodi ah wacalaaniyatan iyo si muuqata u bixiyeen min qabli an yaatiya intuusan imaaninna ha bixiyeen yowmun maalin maalinkaasoo laa baycun iib wax la kala iibsado fiihi dhexdiisa usan ahayn walaa khilaalun saaxiibtinimana fiihi dhexdiisa aysan ahayn macnaheedu waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala nebigu ku leeyahay waxaad gaadhsiisaa addoommadayda ood ku tidhaahdaa yuqiimu salaa yuqiimu salaa waa ficil mubaarico majzuuma waay jasmadiisaasaa marka waxoogaa buran ka taaganyo qaar wax ilaamul amar buu ku jasmisan yahy oo waxay noqonaysaa sida haddii la yidhaahdo yuqiimu salaata liyuqiimu salaata wayunfiqu waliyunfiqu mima razaqnaahum saasay noqonaysa qolyana waxay leeyihiin mehe amar meesha ka go-an buu u yahay jawaab u yahay iyo jaze waxay markaa noqonaysaa qul licibaadiya aladiina aamanuu waxaad ku tidhaahdaa aqiimuu salaata yuqiimu markaa ha ogeen wa anfiquu bixiya dhe yunfiqu markaa ha bixiyen sidaana macnaa waa macno kale macnaha ayaddu waxa weeye dadka mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa nebiow salaada hagaajiya salaada hagaajiya toosiyada waxaa laga wadaa almuxaafadatu calayha salaada in la xifdiyo oo waktigeeda iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo arkaanteeda sidii sharciga ugu talagalay oo sharciga waafaqsan in loola yimaado sidaasaa laga wadaa macnaha iqaamatu sala laga wadaa waxaa kaloo iyadana macnaha waxa wey aada gaadsiisa addoommada wixii la siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku galladaysta oo risqi ana waxa ka bixiyeen wax ka mid a kulligii ma ahee mima razaqnaahum min bacdi ma razaqnahum waxaan ku risaaqnay qaar ka mid ama ha noqoto zakadii waajibka ahayd ama ha noqoto sadaqaadkii naafilada ahaaba si qarsoon iyo si muuqata labadaba u bixiyeen siran wacalaaniya macnaha xaalad walba iyo wakti walba waxa baxsadeen wax baxsigaana ha kala hormareen oo ha sameeyeen intaysan ku imaanin intuusan ku imaanin maalin ayna gadasha jirin saaxiibtinimana jirin waa maalinka qiyaamada macnaha intayna geeridu ku imaanin jaaniskana ay haystaan iyo fursadda waktigaa isaga ah waxa la baxeen oo xoolahooda ha baxsadeen lianna mar haddii ay jaanisku ku dhaafo oo geeri kugu timaadahay maalinkii unbaad maalinkaa la sheegahaye tilmaamahaa leh unbaad gudageli maalinkaa markaad gudagashana xoolahaagii adiga xoola kuma ah rag kaley u tirsan yihiino u xisaabsan yihiinoo xerada ugu jiraan laakiin adiga shaqo iskuma lihid maalinkaa marka waxaa lagu tilmaamay waa maalin aan beec iyo saaxiibtinima midna jirin beecan waxaa laga wadaa naf la iibin ma jirto naf la gadi oo madax furasho laga qaadi oo sidaa lagu sii dayni ma jirto waxaad khilaalkana waxaa laga wadaa saaxiibtinimo naf loogu shafaaco qaadi oo intay saaxiibkeed ishelaan saaxiibkeed uu dhib meesha yaala ka badbaadin doono ama uu naxariis aliya janno ugu sabab noqon doonaayo ma aysi ilan adduunka marka la joogo ruuxi inuu jeebkiisa wax kala baxoo naftiisa ku furtoo ku iibsado hadday dhibaata ku timaado waa masale macquula inuu saaxiibo uu leeyahay u baxsadana iyaduna waa masale macquula labadaa midna meeshaa ma yaalaan maalintaa iyada ah labadaa arimood midna ma yaalaan waxaa kaloo iyadana lagu daray ergana ma taalo aayad kale yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an ya'tii ywmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca wlkaafiruuna hum aalimuun yani saaxiibtiinna ma taalo mudax furashana ma taalo waxaa kaloon oolan iyadana erga ma taalo haasatan dadka gaaladaa loo ergeyn maayo ruu hadduu gaalnimo ku dhinta hadduu mumin yahay oo islaamnimo uu ku dhintay shafaaco waa loo shafaac qaadi waa loo shafaac qaadi ilahi subxaana watacaala maamuuskiisa ayay taas ugu dhacaysaa iyo ilinkiisa macna qul waxaad tidhahdaa licibaadiya addoommadu ina waxaad ku tidhahdaa nebigow alladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey yuqiimuu waxaad ku tidhahdaa aqiimuu ooga oo hagaajiya asalaata yuqiimuu salaata salaata hagaajiya wayunfiquu waanfiquu bixiya ku dheh yunfiquu ha bixiyeen mimaa rasaqnaahum waxaanu ku irsaaqnay qaar ka mid a ha bixiyeen siran si qarsoon wacalaaniyatan iyo si muuqataba min qabli an yatiya intuusan imaanin yawmun maalin maalinkaasoo laa baycun iib fiihi dhexdiisa wax la iibiyo naf la gado oo madax furasho laga bixiyo sidaa ay ku baka tahay mawjuudun mid jira usan ahayn walaa khilaalun saaxiibtinimana fiihi dhexdiisa aysan ahayn wax saaxiibtinimo la yidhaahdana oo maalinkaa wax laysugu taro wax laysugu qabanna ma ay jirto man maalinkaasi intuusan imaan kala hormara man sida ayad badan ba ilahi subana wataala uu ku tilmaamay leanna maalinka wax la wax la qabsan kara ma jirto xoolahaagii adduunka ka buuxood ka tagtay oo bangiyada jebinaya oo xeryaha jebinaya maalinka aad xijaabato ood ka dhaqaaqdaay dad kale iskale xisaabtooda ficlan aday ku saaran oo adaa kasbaday xageed ka keentay aday ku taalla laakiin cidda ku raaxaysanaysa adigii maa cid kalaa gacayo gacanta u gashay marka waxa wey adiga intaad nooshahay wixii aad baxsato unbaa wax kuu ahayd jaaniskaasi intuusan ku dhaafin ka faaidayso ilan mar unbuu yaalaanismar walbaba yaale الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وحلق ذلك لي نعموين بضنوا إله سبحانه وتعالى أولوك الداديين يعركوا وأدول الذي سأووك لي إنه حسوسيه الله ألا الذي ميتوي خلق أبوري السماوات السماوات كسيا أبوري والأرض ملكنا أو أبوري wanzla wuu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda
alladii midka way khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka ayuu abuuray iyo wlarda dhulka
waanzla wuu soo dejiyey min asamaai xagga sare wuxuu ka soo dejiyey maaan biyo fakraja markaasuu soo saaray bihi biyihii wuxuu ku soo saaray min asamaraati midhaha xaal ay kamid xaal uu ka mid yahay risqan risqibuu kusoo saaray min asamaraati xaal uu midho yahay risqan risqibuu kusoo saaray lakum idinka idin risqi ah ama lakum idinku idinku soo saaray wasahara wuu sahlay lakum idinka ayuu alla leyliyey alfulka doontiibuu idin leeliyey doomihii litajriya inay socoto daraaddeed doontu fi lbaxri badda dhexeeda inay socoto biamrihi bimashiicatihi doonitaankiisa iyo amarkiisa inay ku socoto wasahara wuu sahlay alla lakum idinka wuxuu idiin leeliyey alanhaara wabiyaashi wasahara alla waa sahlay inuu ugu leeliyey lakum idinka ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayixi daa'ibeyni kuwa si joogtaa u socda xaalay yihiin socod joogtaa oo aan kala go-aynin xaalay ku jiraan wasahara alla wuu sahla ugu leeliyey lakum idinka alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintiiba wuu idin leeliyey necmooyinka ilaahi subxaana watacaala inoo galay ayaa waxaa ka mid a inuu samaawaadkiiyo dhulkaba abuuray masaalix fara badan iyo dano badanna inoogu jiraan dhulku waa gogosheenii waa meeshaan deganay wey cirkuna waa saanqaafkii wey saanqaaf saqfan maxfuudan ilaahi subxaana watacaala waa fiiri wey saanqaafkii ina xisbinaya kor inaga ilaalinay hoosna waa dhulkuna waa kii inoo goglanaawe ilaahay baa subxaana watacaala abuuray markuu abuuray kadibna inagana ina dejiyey asbaabtii nolosha ayuu ilaahay ku dhammaystiroo dhigay asbaabta nolosha ko waxaa ka xagga saruu ilaahay biyo ka keenay subxaana watacaala min asamaa samadaas lagama wado samadii jurmiga lahayd samada asalkeeda wa wax walbo kaa sareeya xataa saanqaafka guriga ama masaajidka samaa waa la yidhahda xagga sare unbaa laga wadaa taasi marka waxayna diidaynin inay biyuhu ka imaanayaan iyo roobku ka imaanayo daruuraha inuu ka imaanayo ma diidno maxaayl korba inaga jiraa wax walbo kor inaga jirana samaa baa la yidhahda marka biyaa laga keenay xagga sare laga keenay biyihii markii laga keenayna waxaa lagu soo saaray risqii midha noocyo badan oo midha ah oo ilaahay ugu talagalay in inaga laynagu irsaaqo ku noolaano laynagu masruufo taasuu ilahay kusoo saaray subxaana watacaala taasi waa mid biyihii kor ka imaanayey waxay sababeen wax alla waxaa dhulka ka soo baxa ee ama macnaha waxa weeye adduunya daaqdo ama meehe ay dadku macnaha cunaan oo beerihii iyo dalagii go-ayeah biyahaasas ugu wa haddii la waayana wax noolaanayo maba jiraba waa sababka marka ilaahi subxaana watacaala uu dhigay ee noloshu inay dhulka ka sii jirto ugu talagalay alla subxaana watacaala waxaa marka la tilmaamay dhulka nicmooyinka aan ku haysana qaar ka mida la tilmaamay waxaa ka mida nicmooyinka iyaga yani doonta ilaahay baa saalay subxaana watacaala oo leyliyey si ay badda dusheeda ugu socoto amarkiisana ugu socoto macna amar isagu amray waa amar kawniya wey amar kawniya amar sharciya ma aha waa amar kawniya oo ilaahay baa subxaana watacaala qadaray oo doonay inay doontaasi biyaha dul sabayso doontaasi fulkiga wax walbo macnaha badda dul maraa la yidhaahdaay maraakiibta hada soo gelaysa taqriiban maraakiibta iyo doomaha iyo kulli fulki baa la yidhahda waxaad loo xusay maslaxada ibni aadamka noloshiisa ka mida ee ku taagan doomaha iyo maraakiibta ayaa aada iyo aada u weyn waaga lama aqoonin hawada oo diyaaradaha lama aqoonin dhulka in la maro oo awrta iyo gaadiid noocaasoo kale a lagu maro iyo in badaha la maro oo dooma lagu maro labadaa unbay ahan ilalaanna waxa weye tijaarada iyo isku xidhnaanta adduunka inteeda badani waxay macnaha cuskanaysaa oo ay ku xidhan tahay maraakiibta waaweyne adduunka u kala gooshta macna sidaas wey calaaqada u weyn isku xidho marka ilaahay baa saalay subxaana watacaala sir baa ku jirto rabbi subxaana watacaala markabkan intaas oo tan ama doontan intaasoo tan oo culaysa wadaay biyahan inay geli weydo oo ay macnaha waxa weye ay quusi weydaay waa sir ilaahay baa subxaana watacaala dhex dhigay awood bay u leedahay biddu baddu inay lafdo sirta looxaantan ku jirtay waxa laysku xidhxidhay waxaa dul saaran cajaa'ibta waxaa ka mida yani intaasoo tan ee dul saaran wax yar oo ka mida haddaad soo qaado oo aad badda saa u saarta biyaha way liq ayadoo intaasoo tanana ma liqayso waa xikmad rabbaaniya meesha ku jirta marka ilaahay baa saa wax idinku qorsheeyo o idinku sahlay waxaa kaleeto ilaahay uu idiin sakiro oo idiin leyliyey wadiyaasha ilahay baa idiin leeliyey subxaana watacaala dhulkan macnaha ay biyuhu durdurahayaan ee isagana aada doomaha u adeegsanaysaan cabitaanka u adeegsanaysaan beeraha u adeegsanaysaan biyaha ilahay baa subxaana watacaala iyadana idiin leeliyey waxaa kaloo ilaahay u idiin leeliyey qoraxda iyo dayax oo iyaguna socod toogtaa ku jira daa'ibeyn waxaa laga wadaa yacni socod ayna ka daalaynin nasanaynin ayay dayaxa iyagana masaalixda ku jirta xaggan kusoo marnay noloshaa ku taagan oo qoraxduna waxaa ku xidhan iftiinkeeda macaashkii iyo noloshii iyo orodkii maalintii nolosha la xaydhsanayay dayaxana waxaa ku jira iftiinkii habeenkiibaa isagana ku jira oo masaalix fara badan baa isagana ku jira waxaa kaleeto oo dayaxa ku jira xisaabtii oo xagga waa inagii kusoo marnay xisaabta dhan ee adduunku ku kala socdo dayaxa wey iyo manaasiishiisa ku imaanaysa dayaxa iyo manaasiisha uu degayo ayay ku imaanaysaa oo macnaha waxa wey ku xidhanta masaalix fara badan baa marka ku jirta masaalixdaa faraha badan ee ku jirta ilaahay baa idiin leyliyey waxay ilaahay uu heli karaa yani inuu intaba idinka qaado laakiin rabbibaa bilaash idinku siiyey maydaan iisanin gacanna kuma lihidin galad hodoon lahaydeenna laydinkuma siinin ilaahay baa bilaash iskeenkii siiya subxana watacaala waxaa kaloo ilaahay uu idiin sakiray habeenkiiyo maalintana ilahay baa idiin sakiray habeenka waxaa loo qorsheeyo mugdiga looga dhigay in la nasto oo daalka laga nasto oo macnaha waxa weeye la xasilo maalintana waxaa loo cadeeyey ayadana in la shaqaysto oo quutulyomkii iyo nolol maalmeedkii lasoo xasiliy man ilahay baa saa wax idinku qorsheeye waa jadwal cajiib w jadwal aad u cajiibo idinku aydaan dejisan karin bu ilaha idin dejiyey subxana wataala oo noloshiina ku saabsan allahu alle alladii midka way khalaqa abuuray asamaawaati samaawaatku abuuray iyo walarda dhulka waanzala wuu soo dejiyey min asamaai xagga sare wuxuu ka soo dejiye maaan biyo faaraja markaasuu soo saaray bihi biyihi min asamaraati midhaha xaal ay midho yihiin xaal uu midho yahay buu risqan kusoo saaray rian min asamaraat samaraatkaasi waa xaalo oo risqan duwan bay xaal ka tahay ama wuxuu waxaa tiaa risqanta xaaleeyo faaraja wuu soo saaray bihi biyihi ilaahay wuxuu kusoo saaray min asamaraati midhuu kusoo saaray risqan xaal uu yahay midhahaasi lakum idinka risqidin badan waa la dhigi kara wanzla ilaah wasahara ilaahay wuu sahlay oo wuu leyliyey lakum idinka alfulka doomihii buu idiin leyliyey jamcna waa loo adeegsadaa mufradna waa loo adeegsadaa kulligood waa fulki litajriya inay socoto daraaddeed filbaxri badda dhexeeda inay ku socoto biamrihi ilaahay doonitaankiisa iyo sahlidiisana inay ku socoto wasahara ilaahay wuu leyliyey lakum idinka alanhaara wabiyaashi buu idiin leyliyey oo saad doontaan ka yeelaysaan oo qaarna wax ku beeranaysaan qaarna cadbaysaan haddaad doontaanna dul soconaysaanba wasakra waa layliye lakum idinka wuxuu idin leyliyay alle ashamsa qoraxde iyo walqamara dayxi daa'ibayni xaalay socod joogtaa ku jiraan si joogtaa xaalay u soconayaano socod aynan goynaynin oo joojinayna ay ku jiraan macna sidaas wey macna marka ilaahi subxaana watacaala qoraxda iyo dayxii soo sheegay wa kullun fii falakin yasbaxuun alla subxaana watacaala waa kale mid walba wareeg wuxuu ku jira falag wuxuu ku jira uusan joojinayno weligii uu ku soconayo dhex dabaalanayo macna yacni khad iyo wuxuu haystaa hal toobiye laynkaa uu haysto qoraxduna ka bixi mayso dayixuna ka bixi maayo wareegayaasha wareegana ka bixi maayo macna mid in yar dhinac uga leexan kara ma jiro wasakara alla wuu sahlay lakum idinka ashamsa walqamara daa'ibayni wasakara wuu leeliyey lakum idinka alleyla habeenkiibuu idin leeliyey iyo wanahaara maalintii isdabamarkooda ayaa iyadana waxaa ku xidhan nolosha kownka ayaa iyadana ku salaysan macna qoraxda ilayskeeda keliyata ma aha uun waxbay noo istiimaysaa ugama faa'iidaysane ilayskeeda lafteedu yacni canaasir jidhkeenna ka mid a ama noolaha oo dhan baa u baahan hadduu kulaylo waayo waxa wey waa dhimanaya nool ma sii jiray cuntada la samaynayo lafteeda nooluhu ku nool yahay kulayl ba u baahanta qoraxdu waa u baahanta waxaa cajiiba hadda adduunku teknolojiyadii horumarka uu gaadhay waxaaba la qorshaynayaa in batroolka inta laga wareego kulaylka qoraxda iyo ashacadeeda loo wareejiyo tayaarka harabaai ah yacni xoog yacni koronto oo laga faa'iidaysto oo baabuurta iyo wax alla wixii electric o dhan lagu dhaqaajiyo ayaa hadda adduunku qorshaynaya oo ficlan horumar baana laga gaadhay meelo badan oo ka mida waa la adeegsadaa oo waxaaba lagaga kaafsamay daaqadii karabaageed baa lagaga kaafsamay macna ibni aadanka marka ilahay baa u furi subxaana watacaala waxyaalahan loo sakiray manaaficda ku jirta iyo masaalixda ku jirta maalinba in baa looga furi oo ay gaadhayaan macna wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa sa'altumuuhu waxaad weydiisateene ka codsateen oo dhan buu idin siiyey wamaa lam tas'aluuhu iyo waxaydaan weydiisaninba wain tacudduu haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa haddaad tirisaanna laa tuxsuuhaa ma aad tirakoobi kartaan maxaa ina alinsaana dadkiina la daluumun waa mid gardarro badan wey kafaarun oo haddana kufrin badan macnaha waxyaalaha ilaah idiin gale waxaa ka mid a wax walbuu idin siiyey wax walbood haysataan ilahay baa idin siiyey subxana watacaala wax aad weydiisateen ood ka codsateen iyo waxydan ka codsaninba salafku sidaasaa kasoo aroraya qaar ka mida mufasiriintooda oo waxay leeyihiin waaataakum min kulli maa sa'altumuuhu wamaa lam tas'aluuhu waxaad weydiisateen iyo waxydan weydiisaninba intaba ilahay baa idin siiyey subxaana watacaala ama meehe waaataakum min kulli maa sa'altumuuhu wax walba ood warsataan oo rabbigiin ka codsataan asagaa idin siiya alla subxana watacala waa hadduu doono w mashiicadiisay markaa ku xidhantahay macna isagaa bixiya alla subxana watacaala wain minkum wain wain min wain minkum aayadii qur-aanka wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax walba oo idinku sugan ood haysataan oo nicmo ah xagga ilahay bay ka timi subxaana watacaala cid kaleeto oo la wadaagto oo wax idin siisay oon alla ahayn ma jirto subxaana watacaala ayb nicmooyinkaa markii lasoo sheega waxaa la yidhi intani waa wax yar inta hadda laydin tusay laydin xusuusiyey waa in yar marka loo fiiriyo inta nicmo ilaahay idiin galay intani waxba ma ah haddaad isku daydaan inaad tirisaan nicmada alle oo kow iyo labiyo saddex aad dhahdaanna maba tirakoobi kartaan tirakoob kuma samayn kartaan bal waxaadan tirakoob ku samayn karayn hal nicmo oo nicmooyinkaa ka mida ilaahay uu inoo galay haddaad isku dayday inta maslaxiyo inta faa'iide ee ku jirtaay kama salgaari karti iska badaaba marka ma koobi kartaan baa leyi inaad ka mahad celisaan ood ka mahadnaqdaan iska badaaye koobitaankeedii baydaan xataa awoodi karin inaad koobtaanoo aad tirisaan nicmooyinka rabbi idin galay subxaana watacaala ee farxa badan mar hadduu arrinku saa yahay waxay ahayd inaad nicmadaasi shukrigeeda gudataan oo aad dadaashaan ma wada gaari kartaan laakiin intii in alle intii aad ka gaari kartaan oo tabartiina inaad la timaadaan ma dhicina dadkii dulmi iyo gaalnimo ayay ku fogaadeeno kuwa dulmi badan oo gaalnimo badan bay noqdeen daluun buu noqdayo ibni aadam mas-uuliyaduusan qaadi karin buu xambaaray ina acradna alamanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana aluuman jahuula mas-uuliyadda iyo xilka markaan qaadanay aad baan u gardarnay aan qaadne markii ilaaha subxaana watacaala xilkii ina saaray barwaaqana layna siiyey barwaaqadii haddii aynu qarino nicmadii rabbi aan aasno oo mahadnaqeedii kasoo bixi weydana iyadna kufri waay ina alinsaana la aluumun kafaar insaankaasi marka laba mid wey inuu insaan oo dhaye oo kafaarta laga wado kufru nicma waana sida siyaaqa laga fahmay kufru nicma in laga wado insaankana laga wado insaan oo dhan gaal iyo muslimba wayna ka dhacdaa kulligood insaanka gaal iyo muslimba kufru nicma waa la yimaadaa oo nicmo ilaahay kuu galay subxaana watacaala inaad ka mahadnaqi weydaayo in badan bay dhacdaa waatuu nebigu yii salawatulai waslamu aleyh haweenka ku lahaa watakfurna alcashiir kufraan oo diinta looga bixi maaha laakiin waxa wey waa kufrun duuna kufrin oo nicmadii rabbi subxaana watacaala haddii laga mahadnaqi waaye waa nooc jasaarnimo ah wey macna jasaarnimadaas iyo in laga wado ina alinsaana gaalka in laga wado gaalada in laga wado oo markaa waxay noqonaysaa kafaarintaas kufrigii weynaa bay markaa noqonaysaa macna wa aataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa sa'altumuuhu wax walbood weydiisateen ayuu idin siiyey iyo wamaa lam tas'aluuhu iyo waxaydaan weydiisaninba wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allahi ilahay nicmadiisa inaad tirisaan haddaad isku daydaanna laa tuxsuuha ma aad tira koobi kartaan ina alinsaana badkii marka la daluumun waa mid gardarro badan kafaarun oo haddana gaaloobid badan wey waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbuda alsnaam wadkur waxaad xustaa nebigu id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi rabbigow ijcal waxaad yeeshaa haada albalada beledkan waxaad ka dhigtaa aaminan mid nabadgelya wajnubnii ilaahu ifoge aniga iyo wabaniya wiilashaydaba an nacbuda inaan caabudnaa alasnaama sanamyada inaan caabudno ilahu naga durkiyo naga foge rabbi rabbigayow buu yidhi nabiyulaahi ibraahim inahunna sanamyadii adlalna waxay lumiyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mida ee faman tabicanii ruuxii i raaco tawxiidka igu raaca fainahu isagu minii anuu iga mid yahay waman casaanii ruuxii i caasiyo tawxiidka igu garamarana fainaka adigu kafuurun kii dembi dhaafaataa raximun oo naxariis macnaheeda qisadii nabiyulaahi ibraahim baa meesha laga galay iyo dhismihii kacbada uu ku sameeyey iyo markuu kacbada dhisay kadib kelimaadku jeediyey iyo siduu ilahay u baryay subxana watacaala waxaan ku jirnay marka oo laga hadlayey nicmooyinkii ilaahay galay subxana watacaala addoommada u galay qisadan xaggeeda calaaqo kale leeda waxay calaaqo kale leedahay nimankii ree maka la odhan jiray baa horta loogu duurxuli waa marka koobaad oo nebiyulaahi ibraahiimkan aad sheeganaysaan inaad raacsan tihiin dhulkan aad degan tihiine aaminka ku tihiinna dhisay mabda'an aad ku sugan tihiin idinlama waafaqsanayn ree qurayshyadu duur cidlaa baad garaacaysaan oo lafcad baad tooginku haysaan wy meel cidlaa baad garaacaysaa nabiyulaahi ibraahiimkii dhulkan aad degan tihiin aasaasay waxaan aad ku sugan tihiin mabdaan shirkiga idinlama waafaqsanayn sidaa daraaddeed baa qisada marka meesha loo soo geliyey talabaadii waa nicmo ilaahay subxaana watacaala addoommada u galayo ta'siiska nabiyulaahi ibraahim uu kacbada asaasay iyo ducadaas dheer ee uu ilaahay baryey subxaana watacaala intuba waa gallad uu u galay rabbi subxaana watacaala muslimiintii ka dambeeyey nabiylahi ibraahim marka waxaa layidhi nabiga sal lay slam xus oo xusuuso oo dadka u sheeg qisadii nabiyulaahi ibraahim markuu ilaahay baryey oo yidhi ilaahayow beledkan aamin ka dhig xaggaas fi suurat baqara waxaan ku soo marnay ijcal haadaa baladan aaminan baladan oon allahayn waxay ku kala gedisayen bay leeyihin mufasiriintu beledanta hore markaa uu ducaynayo waa mar uusan beledku dhismin wey intuusan dhisin weye markan macnaha waxa wey uu tacriifinayo haada albalada uu leeyahayna waa dhismay waa taaganya saas mana saas ku kala qaada marka beledkan ilaahu aamin ka dhig mid nabadgelye ah oo ciddii degta iyo ciddii joogtaba ay ku nabad gasho ilaahu ka yeel sidaasu ilaha ka barya subxana watacala ilahina waa ka aqbalay awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi samaraatu kulli shay xaram aaminu ilahay ka dhigay subxaana watacaala oo ciddii tagtahay ay ku nabadgeliso macna waxaa kaloo ilaahay u weydiistay in isaga iyo caruurtiisaba ilaahay asnaamta uu ka fogeeye cibaadadooda asnaamta inuu caabudo yacni ilaahay inuu tawxiidka u waafajiyo oo shirkina ka fogeeye waa nabiyulahi ibraahim calayhi salaam shirki ilaahu iga ilaali inaad tidhaahdaay ma aha inay naqsi tahay naqsi inay shirki inaad ka cabsato inaad gaalowdo aad ka cabsataana ma aha inay macnaha hoosu dhac kugu jira inay tahy bal waa fadli wey waa wanaag inaad macnaha cabsatood istiraado war amaad simbiraxataa amaad gaalnimo ku dhacdaa amaa shirki qarsoon ku dhacda mid muuqda amaad ku dhacda nabiyulaahi ibraahim calayhi salaam baa ilahay weydiisanaya subxana wa tacala khaliilu raxmaan ilaahay oo asnaamta cibaadadooda aniyo caruursanada caruurtaydaba naga durki buu leeyahay macnaha naga fogey beniyadaa marka caruurtiisa yacni inuu ka wado inta muslimiinta noqon doono waa macno oo inta muslimiinta noqon doona sida siratbaqar waan kusoo marnay inta muslimiinta noqon doonto un ilaahw ka foge caruurtayda iyo inuu cumuum ka wado oo markaa ilaaha subxaana watacaala intii uunu ugu talagalay inay islaamaan shirkiga laga ilaaliyo un laga ilaaliyey laakiin isagu duca guud iyo baryo guud uu sameeyey sidii aan fi suuratbaqarba kusoo marnay markuu risqiga weydiisanaya alle wuxuu ku yii ni risqi ilah waxaad risqi siisaa man aamana minhum billahi walyawmi aakhir ilahi subaana watacaala marka waa u saxay oo wuxuu yihi qaala waman kafara faumatichu qaliila uma abdaruhu ila cadaab naar tanna sidii oo kale laga yaabaayo inuu caamimay kadibna ilaahi subxaana watacaala qadihiis iyo qadarkiisu inuu khasiso oo in gooniya uu waafajiyo inuu ugu talagalay subana wataala saas daraaddeed baa ilahi subxana watacaala markuu isagii nuux ka hadlay wuxuu yihi wamin duriyatihima muxsinun waaalimun linafsihi nabilahi ibraahim iyo nuux caruurtoodii waxaa ka mid a mid yani wanaagsan oo samafal la yimid oo hagaagay iyo mid naftiisa dulmiyey baa ku jira macna ducadiisii buu sii wadaay wuxuu yidhi ilaahayow asnaamtani dad badan bay lumiyeen dad badan bay sabab u noqdeen inay lumaan wey macna oo ilaahaya ka dhigtay ee ciddii raacdo tawxiidka igu raacdaay ilaahu anuga tirsan yahay ciddii tawxiidka igu raacdaay huwa minii wa ana minhu wey waa xubin aniga iga mida wey ruuxii laakiin icaasiyo igaramaro tawxiidka igu diido gaalnimo doortahay arinkiisa aduu kula jira fa inaka afuurun raxiim waxa weye ilaahu u dembi dhaaf kama wadee ilaahu arinkiisu aduu kula yaalla haddaad u dembi dhaafina adiga weye haddii aad ilaahay cadaabi od ciqaabina adiga weye aday kula taalla sidii nabiyulaahi ciisa calayh salaam aan kusoo marnay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilaahu haddaad u dembi dhaaftana waa un adoommadaadii daad cadaabtana waa adoommadaadii haddii aad ilaah u dembi dhaaftana awood baad uleedaha midaa iyadaa macna mashiiada ilahay buu u daynaya qaar waxay leeyihin mufasiriinta ka mid a me fa inaka kafuurun raxiim sarbeeb baa ku jirta oo ilaahu u dembi dhaaf ah gaalsee baa loogu dembi dhaaf marka waxay leeyihiin qolyahaasi marka tafsiirkaa qabaay waa intuusan nabiyulaahi ibraahim ogaanin calayhi salaam ilahay inuusan gaal u dembi dhaafayn ilan horaan waa kii xataa aabihii oo mushriga u duceeyey dhihi jiray ilahi subaana watacaala waa ka macnaha waa ka hadla wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidati wacadaha iya falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a min marka intuusan ogaanin gaal inaan ilaahay dembidhaaf loo weydiin karaynin ayuu arinkan yidhi waa qolyaha qaba sarbeeb baa ku jirto ilaah u dembidhaaf ah haddii la yidhaahdo ilaahay mashiiadiisuu u bandhigayna maba imaanayo warkaasi macnaha wti qaala uu yihi ibraahimu nabilahi ibraahim rabbi rabayow ijcal waxaad yeeshaa hada lbalada beledkan waxaad ka dhigtaa waa make aaminan mid nabadgelya ilahu ka dhig wajnubnii ilaahu idheere aniga iyo wabaniya caruurtaydaba wiilashaydaba an nacbuda inaan caabudna alsnaama asnaamta inaan caabudna ilahu naga dheere rabbi rabbiyow inahudna asnaamtii adlalna waxay lumiyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ee faman tabicanii ruuxii iraaco tawxiidka igu raaca fainahu isagu minii anuu iga mid yahay saas wey mabdaa ruuxii islaamnimada kuugu yimaadaay aduu kaa mid yaha waa walaalkaawe meella kaama jiro adiguna qayb ka mid a tahay ninkii ku garab maro oo mabdaa islaamnimadiiyo tawxiidka kugu garab marana xidhiir kasta oo idinka dhexeeyay lasta minhu walaysa minka wman kaa mid maa waman casaanii ciddii i caasidana alla i garab martaay fainaka adigu afuurun kii dembi dhaafaa tahay raxiimun oo naxariista yani arinkiisu aduu kula jira hadaad u dembi dhaafiyo hadaad u naxariistaniyo hadaad cadaabiba rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin ayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbana liyuqiimuu salaata fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min asamaraati lacalahum yashkuruun rabbanaa rabbiganow ducadii nabilah ibrahim baa weli socota inaka adigu inii dhe anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii caruurtayda qaarkeed biwaadin tog ayaan dejiyey togaasoo kayri dii zarcin aan beer u saaxiib ahayn cinda beytika kaasoo cinda beytika beytkaaga agtiisa almuxarami ee la xarimay beytkaaga xurmada leh ama la xarimay agtiisa wey waadigaas rabbanaa rabbiganow
waan dejiye meeshaa iyadoo waxaan u dejiyey liyuqiimuu inay toosiyaan asalaata salaada inay hagaajiyaan daraaddeed ee fajcal ila waxaad yeeshaa afidatan quluub oo min annaasi dadka qaarkii ka ahaatay tahwii mid u soo iilata ilayhim xaggooda ilahu ka dhig warzuqhum ilaahu ku irsaaq min asamaraati midhana ilaahu ku irsaaq lacallahum yashkuruuna si ay u shukriyaan oo kuugu mahad celiyaan hadalkan nabiyulahi ibraahim calayhi salaam uu u ducaynaya caruurtiisii ilaahu caruurtaydii waxaan dejiyey tog aan beer lahayn gurigaagii xurmada lahaana agtiisa ah waxaanan u dejiyey ilaahu inay salaada hagaajiyaan ee dadka quluubtooda ilaahu usoo leexiyo xaggooda usoo dugo ha usoo leexato midhahana ilaahu ku irsaaq si ay kuugu shukriyaan waxa uu leeyahay xaafid ibnu kaiir ducadan uu nabiyulaahi ibraahim ku ducaysanaye fii suurati ibraahim ku jirtaay waa markuu beyt ka dhisay kadib ma aha buu leeyahay ducada ku soo aroortay xadiidka nebiga salawatulhi wasalaamu calayhi ee markuu haweenaydiisii haajaro ahayd iyo ismaaciil oo yaroo ilmo yara intuu meesha dhigay intuusan beytka uusan dhisin uu ka dhaqaaqay oo uu filistiin iyo halkaa u laabtay intay ka daba tagtay uu ku soo jeesado markaa uu duceeyey ducadaas iyo ducadani isku mar ma ahe ismana waafaqsana buu leeyahy taasi waxay ahayd intuusan beyt ka dhisin haajare iyo wiilkana meesha kaga dhaqaaqay uu sii socday markaasuu ducadaa duceeyey tan laakiin waxa uu leeyahay waa markuu beytka dhismihiisa dhameeyey oo ka baxay ayuu ducadan ku duceeyey buu leeyahy xaafid ibn kaiir baasaa ohanay almuhim waxa weye nabiyulahi ibraahim calayhi salaam sida xadiidka nabigu sheegay salawatulhi wasalaamu calayh waxa uu soo raray xaaskiisii haajaro ahayd iyo ismaaciil oo yar oo ay wadato masayr baana loo soo rarayo islaantiisii weyneyde bahweynta ahayd baa ku masayrtay markaasaa wuxuu soo dejiyey alla amray subxaana watacaala inuu tago oo uu soo meeshaa yimaado beytka u dhis uu soo kaxeeyo meesha wuxuu keenay kacbadu hadda ka dhisan tahay oo cidlo ah meel yaro taagay ahayd wax magaalo a ma aha degmo ma aha waa meel isticlaab halkaasuu dejiyey marka halkaa markuu dejiyey oo islaantii iyo wiilkii yaraa uu meesha dhigay waxoogaa timir ah na uu uga tegey iyo waxoogaa biyo ah yuu nabiyulaahi ibraahim iska laabtay rabbi baa amray subxana watacaala meeshaa intaa dhigtay kaga dhaqaaq baa leeyi markuu dhaqaaqay aragtay isagoo sii socday ka daba tagtay ibraahim oo xaggeed nooga tegi bay tiri muusan la hadlin uu iska socday cabaar markii sii daba socotay oo ay su-aal weydiisay isaguna shibka y markii dambe waxay tihi ma ilaahay baa ku amray haabu way iska soo laabatay waxay tihi ilaahay hadduu ku amray oo qorshaha alla wato ilaahayna dayaci maayo marnaba meeshay kusoo laabatay halkii markay timid oo ilmihii u timid ooy muddo joogeen oo timirtii ka dhammaatay waxoogaagii biyihiina ka dhammaadeen naaskiina guray ilmihiina uu sakaraadiyaho wax afka laga saara lalayahay ayay markaa haajar ishan weyd markaas waxay fuushay buurihii agagaarkeeda markaa ka agdhawaa buurtan hadda safar la yidhaahdiy marwa ayay toddoba goor marna xagga u orotay yani waxa wey marna xagga u oroday oo labada buurood fuushay bal inay wuxuun arag wax uun macnaha waxa wey dada iyo macnaa cid ah inay aragto bal waxay teesha markii iyadoo markii toddobaad buurta safo saaran ee ugu dambaysay ayay markaa waxay maqashay dhawaq markaasa waay tii shanqad bay maqashay markaasa waxay tihi waanu baahannaho dhib baa nahaye haddii aad wax wado oo nin wax yani wax tarayo aad tahay wax noo tarbay noo gargaar way soo laabatay oo meeshii bay timid malakuljiriir baa meesha yimid ceelka zamzamaa loo dilaaciyey halkaasay muddo joogtay markaa kadib qolo socota oo dadkii meesha deganaa abaa u yimid inay la degaan bay ka codsadeenoo way u ogolaatay markii dambe inkastoo markii hore yaro diiday mudday meeshaas joogtay ismaaciil waa koray oo ciddiibu ku dhex koray wuu ka guursaday mudda markuu meeshaa joogay oo uu nin weyn noqday oo reer yeeshay ayuu nabiyulahi ibraahim calayhi salaam soo noqday marka reerkiisii iyo ilmihiibuu ka soo wardoonay markaasaa wuxuu yihi ismaaciil oo gurigii ka maqan islaantiisiina joogtay markaasuu yidhi aawo ismaaciil waxay tii wuxuu ku maqan yahay ugaag buu noo raadiyey oo duur ku jira reerka ka waran buu yidhi waxay tihi sibay wax naga yihiino way u calacay yani dhib baana haysto waanu rabaadsannahay kanoo keer bay ku tii markaasa wuxuu ku yidhi igu salaan markuu soo lato waxaadna ku tidahdaa guriga albaabkiisa bedel casabada guriga bedel bu waana ka laabtay ismaaciil markuu soo laabto gurigii yimid waxoogaa wuxuu dareemay raad iyo waxbuu dareemo ma cid baa kuu timid buu oday tilmaantaale baa ii yimiday muxuu kaaga tago fariina wuxuu ku yidhi wuu ku salaamayey guriga albaabkiisana iska bedel bugu wuxuu yidhi aabbahay buu ahaa albaabka la bedelayana waa adige reerkiina aad waa la furay macnaha mar dambuu haddana soo laabtoo labaad markaa labaad ee uu soo laabtay weeyaan marka uu ismaaciil u imaanayo oo yani waxa weye geed hoostii fadhiyo leebkiisa baarimaynay baarimo u samaysanayo u yimi markuu ku soo baxay buu marka gartay uu u istaagay way ismu caanaqeeyeen halkaasuu marka wuxuu u bandhigay hawsha uu u socdo oo ah in beydka uu dhiso oo ilaaha subxaana watacaala soo amray inuu beydka dhisi rabo markaasuu yidhi aabba waa kuu kaalmaynayah wax alla wixii aad iga doonto oo dhanna waa samaynayaha yani waxa wy aan bilowno halkaasay marka wada bilaabeen beydka dhismihiisu marka halkaasu ka bilowday meesha marka uu leeyahay caruurtaydii halkaasaan dejiyey waa midaas markaa hore ee meeshoo cidla uu caruurta dejiyey waa midda xadiidka ku soo aroortay ee uu macnaha waxa wey ducaynay wey tani laakiin waa markuu beyd ka dhistay oo dhammaystiray kadib oo iyadana uu ka laabanayo markaasu sidan u ducaynaya macna marka ilaahw sog baan caruurtaydii dejiyey aan beer lahayn maxaa yeele maka beeri kama baxda waa dhul macnaha waxa wey buuraley aho wax beeroo ka baxda mala baydkaagii xurmada lahaabuuna waadigaasi iyo togaasi ku dhex yaallaa waxaana meeshaa u dejiyey inay salaada toosiyaan oo salaada xifdiyaan ee ilaahw dadka quluubtooda ku soo xidho usoo leex waxa uu leeyahay ibn cabaas iyo kayrkiiba oo mufasiriinta selafka ka mid ah haddii uu odhan lahaa fajcal afidata annaasi oo uu minta ka dayn lahaa dadka oo dhan yahuudda iyo nasaarada iyo faris iyo ruum baa kulligood wada imaan lahaayeen buu leey laakiin minta wuxuu u geliyey waa tabciidiyi oo muslimiintu ka wadaa macna muslimiinta oo keliyata unbuu ka wadaa bay leeyihiin inkastoo mufsiriinta qaar ka mid a ay camimayaan macna rabbanaa rabbigayow innii anigu askantu waan dejiyey min duriyatii caruurtayda qaarkood mintu waa tabciidiyo weyaano caruurtiisii oo dhan ma ah leanna waxa weeye saarre iyo yani isxaaq iyo meesha ma joogaanoo caruurtiisii qaar ka mid a meesha ka maqan waa ismaaciil iyo hooyadii oo keliya biwaadin waadi tog ayaan dejiyey allow kayrigii zarcin oo aan beer lahayn cinda beytika beytkaagana agtiisa ah beytkii almuxarami ee la xarimay oo wax meelo kale ku banaan isagaa laga xarimay waxyaalo badanoo goobaha kale ku banaan baa isaga ku banaaneen ama almuxarami xurmada loo yeelayo sharafka dheeraadkaa la siiyey rabbanaa rabbigayow liyuqiimuu liyuqiimadaas meeshay ku tacalluqaysahay askantuna hore ka dhig liyuqiimuu waxaan u dejiyey allow liyuqiimuu inay hagaajiyaan oy toosiyaan asalaata salaada inay toosiyaan daraadi waxa uu leeyahay ibnu jariir abari isagu wuxuu leeyahay tawiil kaluu qaadanayaayo almuxarami taasuu macnaha liyuqiimuna ku tacalusinay liyuqiimuu inay hagaajiyaan oo toosiyaan asalaata ee fajcal allah waxaad yeeshaa afidatan quluub oo min annaasi dadka ka ahaatay tahwii mid u soo iilanaysa ilayhim xaggooda xaggooda mid soo aadaysa ilaahw ka dhig quluubta dadkiibuu ka wadaa lanna qalbigu waa xubnaha ibni aadamka xubinka ugu muhiimsan wey dadka ilaahw xaggooda usoo duwo usoo leex warzuqhum ilaahw irzaaq min asamaraati midhaha ilaahw ka irzaaq lacallahum yashkuruuna si ay u mahadnaqaan dhulku midha male oo beeri kama baxdo haddana maca daalika ilaahw midha siibuu leeyahay ilahayna waa ka aqbalay subxana wa tacala yujba ilayhi samaraatu kulli shayin alla subxana wa tacala yacni waxaa la keenaa oo loo soo jiidaa maka midho walba oo adduunka ka baxa ficlan saaw hadda haddaad degto meeshaas abaarta ee wax ka baxa ayna jirin midho walba oo adduunka ka baxa intooda badan waad ugu tegay iyagoo yaalla macna meesha unbaa la geyn oo ganacsi baa loo geyn saas wy macna dhaar badan oo dhulka midhuhu ka baxan aan laga helin xataa ayada waa la geyn sidaas rabbanaa inaka taclamu maa nukfi wamaa nuclin wamaa yakfaa cala allahi min shayin fi lardi walaa fi samaa rabbanaa rabbigayow inaka adigu taclamu waad ogtahay maa nukfi waxaanu qarsanayna wamaa nuclin iyo waxaan muujisanaynaba wamaa yakfaa ma qarsoona cala allahi alla dushiisa min shayin waxba kama qarsoona fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa iyo samada midnaba alxamdu mahad lilaahi ilahay baa iskale alladii allahaasoo wahaba hibeeyey lii aniga cala lkibari maca alkibari anoo weyn oo da'daydu weyn tahay ismaaciila ismaaciil ii hibeeyey wa isxaaqa isxaaq ii hibeeyey ina rabbii rabbigayna la samiicu ducaa baryada midkii aqbalo wey macnaheedu waxa weye ilaahay buu subxaana wa tacaala ammaaniyo sifaadkiisa qaar ka miduu sheegayo ilaah wax qarsoon iyo wax muuqda waxaanu qalbiga ku qarsanno oo qalbigana ku sheekaysiiyo waxaanu banaanka soo dhigano muujisanaba waa isuu kaamid sibaad u ogtahay wax ilaahay ka qarsoonna ma jiro ama samada ha yaallo ama dhulka dhexdiisa ha yaale dhulka iyo samada waxaa loogu qayday waa ibni aadamku inta indhahoodu qabanayaan laakiin samaawaadka iyo dhulka xataa wixii ka soo haray oo dhan cilmiga ilahi subxana watacaala muxiit wey oo lagama fahmayo wixii samaawaadka iyo dhulka ka baxsan inuusan ilaha cilmigiisu gaarsiisnayn saa laga fahmi maayo ilahi buu marka u mahad celiyey allaha u hibeeyey isaga oo weyn ismaaciil iyo isxaaqba siiyey labadaa ilmoodba siiyey rabbigayna baryada midkii aqbale w waxay leeyihiin taqriiban boqol san uu ku dhawaa marka uu u dhalanayo ismaaciil boqol san uu ku dhawaa isxaaqna waaba kasii dambeeyeyba leanna ismaaciil iyo isxaaq sida jumhuur mufasiriin ay marayaan saddex iyo toban sano yay macnaha udhexeeyeyo kala weynaayeen ismaaciil baana saddex iyo toban sano ka weynaa isxaaq baa yaraa rabbanaa rabbiganaw inaka adigu taclamu waxaad ogtahay maa nukfii waxa aanu qarinayno waxaa daliilkuuba inuu weynaaday oo isagoo daweyn u macnaha waxa weyaan uu dhalay isxaaq yani marka loogu bishaaranayo malaaigtii ugu bishaaranaysay isxaaq ay timid waxa weyaan waa ka yani isagiiyo xaaskiisuba la yaabayaan anigiina cajuuzaan ahay bacli iyo zawjkaygiina sheekh weye oday weye see baanu ku dhalayna waata ohanaysa macnaha waxa weye yani islaamtii nabiylahi ibrahim alayh salaam saar rabbanaa rabbiganow inaka adigu taclamu waad ogtahay maa nukfi waxaanu qarinayna iyo wamaa nuclinu waxaanu muujinanaba wamaa yakfaa ma qarsoonaa wamaa yakfaadaasi hadal mubtada oo bilaabanaya oo ilaahay uu leeyahay inuu yahay waa suurtagal inuu dhammaystir yahay hadalkii nabiyulaahi ibraahimna waa suurtagal wamaa yakfaa ma qarsoona cala allahi ilahay dushiisa min shayin waxba kama qarsoona fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexeeda waxba kagama qarsoona ilahi subxana watacala alxamdu mahadillahi ilahay buu usugnaaday aladii allahaasoo wahaba hibeeyey lii aniga ii hibeeye oo isiiyey cala alkibari maca alkibari weynan dusheeda igu siiyey anoogu dadaydu weyn tahay ismaaciila ismaaciil isiiye waisxaaqa isxaaq ina rabbii rabbigayna la samiicu ducaa baryada midkii aqbala way alla subxaana watacaala rabbi rabbigow ijcalnii waxaad iga dhigtaa muqiima salaati salaada mid toosiye ilahu iga dhig wa min duriyati caruurtaydana ilahu waxaad ka dhigtaa kadalika sidaasoo kale rabbanaa rabbigana wataqabal aqbal ducaai baryadayda ilahu iga aqbal rabbanaa rabbigaynu ikfir lii ilaahu ii dhaaf aniga iyo waliwaalidaya labadaydii waalidba walilmuminiina muminiintiina ilaahu u dhaaf yowma maalin yaquumu lxisaabu xisaabtu ay sugnaanayso maalinta xisaabta istaagayso la istaajinayo maalinkaa ilaahu aniga iyo waalidiinta iyo muminiinta budimi dhaaf ilaahayow salaada mid hagaajiya iga dhig waa caiib ma nabiylaahi ibraahim baa ilaahay weydiisanaya salaada inuu hagaajiyo oo ma yaqaana miya u yaqaanaa waa nabi ilaah waa loo waxyooday laakiin salaada hagaajinteedu sida dad badan ka fahamsan yihiin iyo xaqiiqadeeda siday tahay baa kala gedisan salaada hagaajinteedu waa inay u dhacdo sharciga si waafaqsan qalbiga oo qarsoon iyo xubnaha oo muuqda intuba si sharciga waafaqsan waa inay u dhacdo sidaasina dad yar baa la waafajin sidaa daraatis mufasiriinta selafka qaar ka mida waxaa laga soo guuriyaa hal salaad haddii aan ogaan lahaa in la ii aqbalay wax walba o dhaba macnaha waxa wey taasaan kaga samira hal salaad keliya haddaan ogaan lahaa ilaahay inuu ii aqbalay subxaana watacaala marka wax saalan maa ilaahay inuu kaa dhigo ruux salaada toosiya oo arkaanteedii iyo hay-aadkeedii iyo qaabkeedii la yimaadahay waa arrin aad iyo aada u weyn hadday salaada u hagaagto oo xisaabteedii u saxanto acmaasha inteedii kalena waa raacsanta haddii laakiin salaada uu khalad galo oy hagaagi weydo intii kalena waa raacsantahay macna marka waxa wey masale sahlan ma ah ilaahay oo salaada mid hagaajiye iga dhig caruurtaydana ilaahw sidaa iyagana ka dhig kuwa salaada hagaajiye iga dhig waa inta muslimiinta wey macnaha allow baryadayda aqbal ducaa'idaa laba macnoba waa suurtagalo in laga wado ducaa oo bimacnaa macnaha waxa wey cibaado ah ilaahow cibaadadayda iga aqbal iyo inuu ka wado baryada ilaahu haddaan ku soo baryay iga aqbal macna ila ana adducaa waxaa la yidhahdaa baryada afka oo cibaadada nooc ka mid ah iyo cibaadada guud ahaan labadaba sharcigu waa u adeegsada ilaahw ii dembi dhaaf aniga iyo labadaydii waalid iyo muminiintiiba maalinta xisaabtu istaagi doonto waa maalinta qiyaamada w manaa xisaabtu sugnaan doonto mawaasiinta la keeni doono laysla xisaabtami doono maay isaga la garay dembiga loo dhaafi muxuu yahay waxaa la dhihi karaa ama waa hadmun linafsi naftiisuu jebinaya waa tawaaduc haddii la yidhaahdo rususha ilaahay soo diray dembi weyn iyo dembi yarba macsuumiin bay ka yihiin iyo in la yidhaahdo wuxuu ka wadaa ilaahu ii dhaaf dunuubta yaryarka ah oo rususha waa ka dhici karta hadii layidhahdo sidaas way macana waana masale khilaafiya labadayda waalidna ilaahu u dhaaf oo labadiisa waalid hooyadii wax ka warramaba lama arag aabbihiisoo gaalnimo kuma dhiman ma banaan tahay in la yidhaahdo ilaahow waalidkay oo gaalnimo ku dhintay u dambidhaaf maya laakiin waynu soo marnay waxay ahayd intuusan ogaanin nabiyulaahi aadam calayhi salaam inuu aabbihii cadow ilaaha yahay markaasuu u dembidhaaf ilaahay u weydiiyey wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaa falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara min intuusan ogaanin cadow ilahay inuu yaho gaalnimo ku dhimanayo markaa wey markuu ilah u dembidhaaf leeyahy mana laakiin markuu gaalnimo ku dhintay kadib maya ilahay dembidhaaf muusan u weydiinin waa ka beri noqday ayb muminiintana sidoo kale oo macnaha waxa wey ilahay buu dembidhaaf u weydiinaya maalinta qiyaamada ayuu ilahay inuu u dambi dhaafo intaasoo dhan u weydiinaya rabbi rabbigow ijcalnii waxaad iga dhigtaa muqiima salaati salaada mid hagaajiya wa min duriyatii caruurtaydana iyagana waxaad ka dhigtaa kadalika sidaasoo kale rabbanaa rabbigayo wataqabal aqbal ducaai baryadayda ilahu iga aqbal rabbanaa rabbigow ikfir lii ii dhaaf aniga iyo waliwaalidaya labadayda waali walilmuminiina iyo dadka muminiintaba yowma yaquumu lxisaab maalinta xisaabtu ay sugnaanayso istaagayso ilah noo dambidhaaf walaa taxsabanna ha u malaynin walaa taxsabanna ha u malaynin allaha alla ha u malaynin nebiyow haafilan inuu yahay mid halmaansan camaa yacmalu waxay samaynayaan aldaalimuuna daalimiintu waxay samaynayaan inamaa yuakhiruhum wuu uun dibdhigi liyowmin maalin buu ugu dibdhigi maalinkaasoo tashkhasu ay taagmi fiihi maalinka dhexdiisa alabsaaru indhuhu ay taagmi doonaan muhiciina xaalo ay degdegahayaan muqnicii ru'uusihim madaxyadoodana kor u taagay laa yartadu oo aynan soo laabanaynin ilayhim xaggooda sarfuhum indhahoodu aynan u soo noqonayn wa afidatuhum quluubtooduna hawaau ay tahay mid maran sidaasu ilah l subana watacaala macnaha waxa weye waxaa layska caafinaya oo laga jawaabaya gaalada ilahay uusan nicmay subxaana watacaala iyo cadowgiisan muxuu ilaahay subxaana watacaala ugu kaadinaya waxa ku kacay shirkiga samaynaya xuquuqdiisii ku xadgudbay adoomadiisa ku xadgudbaya maxaa loogu dhowranayaa maa tilaabo laga qaado jawaabtu waxa weye ilahay muu halmaansanaa wuu ka warhayaa ma mooga alla subxaana watacaala iyagiyo waxay ku kacayaan midna ma mooga laakiin qorshaa jira qorshahaasaa mar walba laynagu baraarujino kan loo kaadinayo xikmadina waa ku jirtaa kaadintiisa ta labaadna qorshaa ilaahay horay u dejiyey oo wuxuu ugu talagalay maalin buu ugu talagalay arinkooda maalin buu ugu talagalay inuu ciqaabo oo ciqaab mariyo oo naar geeyo oo la xisaabtamo maalin buu ugu talagalay maalinkaana loo dibdhigaya macna wuxuu u dibdhiga alla subxaana watacaala maalinta aakharo maalinkaasa tilmaamahay leedaha waxaa ka mid a dadku waxay noqonayaan indhaha taagmaya waa gaalade tashkasu fiihi labsaar shukuuska waxaa la yidhahdaa in ay indhuhu taagmaan oo cidka ay u taagmaan baa layidhahda taasaa macnaha laga wada indhuhu inay taagmaan oo laabmi waayaan hawlka iyo dhibaatada iyo argagaxa iyo fasaca yaalla ayaana keenaya oo ruuxa marka argagaxu ka bataayo indhuhu maba laabmayaanba way degdegayaan buu alla leey subxaana watacaala qubuurtay kasoo degdegayaan yawma yakhrujuuna min alajdaasi siraacan kaanahum ilaa nusrin yuufiduun yacni qubuurtay kasoo baxayaan ayagoo degdegayay kasoo degdegayaan macnaha muqnicii ru'uusihim waxaa laga wadaa madaxay kor u qaadayaan waxaa laga wadaa iqnaaca bimacnaa rafci baa la yidhahdaa waxaa laga wadaa madaxay kor u qaadayaan hoosba fiirin maayaane cirka unbay fiirinayaan madaxoodu kor buu jiraa oo wejigoodu kor buu u taagan yahay oo hoos iyo hareeraha midna ma fiirin karaan indhahoodu soo noqon maayaan waxaa laga wadaa laa yartadu ilayhim darfuhum darfaga waa laha baalka la yidhahda yani indhaha baalkooda la darafka la yidhahda waxaase laga wadaa halkan indhaha laftoodii indhihii usoo noqon maayaan waxaa laga wadaa indhihii isku qaban maayaano marnaba labadooda indhood baal isgaari maayaanoo waa taagan yihiin sidaas way macana quluubtooduna waa hawaa hawaaga waxaa laga wadaa way maran tahay oo maxay ka maran tahay waxay ka maran tahay caqligii wax fahmi lahaabay ka maran tahay hawlka yaalla ayaa wuxuu ka dhigay quluubtii wuxuu ka dhigay mid aan waxbaba garanayn oo waxba fahmaynin oo waxba kala saari karin yani waxay la mid tahay marka watara naasa sukaara wamaa hum bisukaara yani wax waa ruux waalan oo kaleeto ayaaba dadkii markaa ay u muuqdaan macna ama waafidatuhum hawaa quluubtoodu way maran tahay waxaa laga wadaa quluubtooda meeshii ay taallaybay ka maran tahay oo bannaan oo quluubtiibaa intay soo kacdaybay waxay timid yay kalxamaha timid meeshii baa marka maran marka waxay noqonaysaa waa afidatuhum makaanu afidatihim hawaau waa mid khaali oo mara wey sidaana waa tafsiir kale marka maalinkaasaa loo dibdhigi walaa taxsabanna ha u malaynin allaha alle haafilan mid halmaansan inuu yahay camaa shay inuu halmaansan yahay yacmalu aalimuuna aalimuuntu ay samaynayaan ma mooga alla subxaana watacaala inamaa yuahiruhum wuu u dibdhigi abaalkiisa waxa ay ku kacayaan abaalkiisa wuxuu ugu dibdhigi liyawmin maalin maalinkaasoo tashkasu ay taagmi fiihi maalinka dhexdiisa alabsaaru indhuhu ay taagmayaan oo aynan soo laabmaynino indhuhu ay cirka aadayaan muhdiciina xaal ay degdegayaanoo qubuurta markay kasoo baxayaan iyagoo degdega kasoo baxayaan muqnicii ru'uusihim madaxana ay qaadeenoo kor u qaadeen oo aynan midig iyo bidic iyo horay iyo hoos midna firinaynin laa yartadu ma soo noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum isha baalkeeda ama ishuba soo noqon mayso oo isku qaban maayaan saa ay u taagantay bay ku tagtayo waa sidii ruux geeriyooday kaleta mana ruux markuu geeriyooday indhaha kala taagi oo baalasha kala tegi oo in la isugu qabta mooye ma kala ma kala macnaha waxa wey ma kala ma isku qaban karayo sidaasoo kale indhuhu u taagmayaan dhibaatada taala daradeed macna wa afidatuhum quluubtooduna hawaau waa midii maran wey ay faariqatun wa khaaliyatun min kulli shay waxay ka maran tahay wax walba oo macnaha fikir iyo waxgarasho iyo yay ka maran ama ma ahe meeshii quluubtu ku jirtay iyo meeshay taallay baa marano way ka soo guurtay oo meel kale u guurtay waandir innaasa dadkii u dig nebiyow yowma maalin uga dig yaatiihim uu imaanayo alcadaabu cadaabku u imaanayo fayaquulu ay odhan doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey rabbanaa rabbiganow akhirnaa nadibdhig ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo qariibin oo dhow nujib waanu yeeli ee dacwataka dhawaqaaga waanu yeeli iyo baaqaaga wanattabic waanu raaci arusula rusushana waanu raaci awalam takuunuu warsoomaydaan ahayn aqsamtum kuwa ku dhaartay min qablu horaan maa lakum inaysan idin sugnaanin min zawaalin wax ka zuulid ah wax ka tegitaan iyo ka guurid ah inaysan idin sugnaanin macna oo wasakantum soo maydaan degin fii masaakin aladiina kuwii degaamadoodii dalamuu dulmiyey anfusahum nafyaalkooda dulmiyey kuwii naftooda dulmiyey bulshooyinkii idinka horreeyeyna soo deegaamadoodii maydaan degin oo watabayana sooma cadaanin lakum idinka kayfa facalnaa saan ku samaynay bihim iyaga oonu ciqaabnay wadarabnaa soomaanaan yeelin lakum idinka alamhaala tusaalayaal soomaanaa idiin samayn macnaa waxa weye xagga marka la tago waxaa nabiga lagu leeyay salawatulai wasalaamu calayhi dadka waxaad uga digtaa maalinka uu cadaabku imaan doono waa maalinta akhradow markaasay dadkii dulmiga sameeyey oo gardarada galay oo dembiga galay waxay odhanayaan ilaa wax yar noo kaadi wax yarna digdhigoo adduunkii noo celi haddaadna celiso waanu yeeli waxaad noogu yeedhay oo tawxiidkiiyo diintaadi in la qaata a waanu yeeli rusushana waanu raaci saasay odhanayaan ilaahay ou dib haddaad noo celiso sidaanu ahaan jirna waxbaanu ka bedelayna oo waanu soo hagaagi oo waxaanu xumaynay baanu hagaajin saasay odhanayaan waxa lagu odhani soo idinkii ku dhaaran jiray adduunka markaad joogteen maa lakum min zawaal maxaa laga wadaa maa lakum min zawaal in laga wado in aynan adduunkanba dhaafaynin oo intay geeriyoodaan qabriga aan laga soo saaraynin taas oo miday rumaysnaayeen oo miday rumaysnaayeen macna waaqsamuu billaahi jahda aymaalihim laa yabcatu llahu man yamuut taa inay tahay waxay ku dhaarteen ciddii dhimatay inuusan ilaahay soo saarin taasi waa suurtagal ama maa lakum min zawaalin wixii aad ku sugnaydeen oo mabaadi iyo macaasi'a baatil ah inaydaan ka tegaynin oo daynaynin soo raggii ku dhaartay ma tihin hadda waxbaanu soo hagaajina waanu bedeli warkaas miyaa ladinka yeel wa ladinka yeeli maa ta labaad midda kale waxaad ku cibro qaadataan soo idinma imaanin daliilka iyo cibrada idin laabana idin qancin lahayd maxay tahay kuwii idinka horreeyey ee dulmiga galay deegaamadoodii soo maydaan arag oo maydaan degin sida reer tamuud iyo nimankii agaarka yani jasiirada ka agdhawaa sida aanu ku samaynayna soo idinma cadaanin markay dulmiga galeen taasi maxay wax idinku qaban wey idinkaa maanta kawaanka saaran laakiin shalay markaad adduunka joogteen qoladii kawaanka la saaray ee la ciqaabayna aad dhulkoodii deganaydeen aadna ogaateen oo dhab ahaan ogaateen miyaad wax ku qaadateen waxa maydaan ku qaadan idinka hadda haddii laydin celiyana meeshii ay idin joogta maad kasii wadaysaa lakin waxba ku qaadanaysaan wey macna ayb ta kale soo maanaan intaasoo tusaale idiin samaynay oo intaasoo dhinac maanaa wax idinka tusin oo sharci maana idiin soo dejinin maxaad wax ugu qaadan weydeen intaaso dhan haddaad wax ku qaadan weydeen warka ah ilaahu dib noo celi waxbaanu soo sixiye waa waran waxba ka jirin waa nabi kusoo marnay fii suurati ancaam walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu can haddii la celin lahaa adduunka loo celin lahaana wixii laga reebay ee xumaaya ay samayn jireen bay dib ugu noqon lahay marnaba mayna daayeen waandir waxaad u digtaa nebi annaasa dadka u dig yowma maalin uga digoo ku cabsi yatiihim u imaanaya alcadaabu cadaabku u imaanayo oo fayaquulu ay odhan doonaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey rabbanaa rabbigayow akhirnaa na dibdhig ilaa ajalin muddo intii ka ah qariibin oo dhow yani ilaahu muddo dhow oon dheerayn noo kaadi nujib aan yeelne dacwataka waanu yeeli dacwataka yeedhidaada aad tawxiidka noogu yeedhayo islaamnimada waanu yeeli wanatabic waanu raaci arusula rusushiina waanu raaci oo haddaanu sharcigii soo qaadan oo kusoo dhaqmaynahay waxaa marka lagu odhan awalam takunuu soo maydaan ahayn aqsamtum kuwa ku dhaartay adduunka markaad joogteen min qablu horaan hadda ka hor oo adduunkiia macna maa lakum inaysan idiin sugnaanin min zawaalin ka tegitaan waxaan aad ku sugantihiin inaydaan ka tegaynin soo hadda ka hor maydaan saa odhan ama ma ahe inaydaan adduunka dhaafaynin soo hadda ka hor maydaan saa odhan kumaydaan dhaaran wasakantum soo maydaan degin fii masaakin aladiina kuwii deegaamadoodii dalamuu dulmiga dulmiyey anfusahum nafyaalkooda dulmiyey ummadihii hore ee naftooda dulmiyeyna soo deegaamadoodiiyo dhulkii laga halaagay maydaan deginoo maydaan goobtoogu noqonin oo watabayana soo ma cadaanin lakum idinka kayfa facalnaa saan ku samaynay bihim iyaga leanna raadkoodii iyo raasaskoodii iyo guryahoodii iyo aasaartoodii baa meesha taal wadarabnaa soomaanaa yeelin lakum idinka alamhaala tusaalayaal fara badanna soomaanaan idiin samaynino dhinacyo badan maanaa wax idinka tusino waxumaydaan soomaydaan ku qaadan waay waqad makaruu waqad makruudaas waxay xaal ka tahay tabayana lakum kayfa facalnaa bi sidaan ku samaynay soo idiinma cadaanin wal xaal baan sidaa ku samaynay qad makaruu ay dhagreen rususha ilaahay ay dhagar ku sameeyeen makrahum dhagartoodii ay dhagreen wa cinda allahi ilaahay agtiisuu ahaaday makruhum dhagartoodu wain kaana wuxuu ahaaday wain kaana maa kaana muusan ahaanin makruhum dhagartoodu litazuula mid baabi'isa ama litazuula mid tirta minhu isaga daraaddii litazuula mid ay la zuusho minhu isaga daraaddii aljibaalu buuruhu ay la zuulaan macnaheedu waxa weye ummadaha hore idinka horreeya markii la halaagayay dhagar bay ku kaceen dhagartoodiibay sameeyeen oo sharciga ilaahi iyo dadkii la yimid iyo rusushiibay dhagreen oo shirqool ku sameeyeen dhagartooduna ilaha agtiisa wa cinda allahi makruhum waxaa laga wadaa laba macno dhow macnoba waa suurtagal wa cinda allahi ilaahay agtiisuu ahaaday makruhum dhagarta iyaga la dhagray oo waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi dhagarta ilaahay dhagri lahaa isagay la taallaa ama ma ahe wa cinda allahi ilaahay agtiisuu ahaaday makruhum jazaau makrihim dhagartan ay ku kacayaan abaalkeeda ilahay agtiisay taallaa taasina waa macno kale wey wain kaana makruhum dhagartoodaasina daciifnimadeeda iyo tabardaradeedu mid buuruhu wax u noqdeen ma ah buuruhu waxba uma noqonine ayaga unbaa wax ku noqday buuraha marka waxaa laga wadaa xaqii rusushu wadatay xaqii rusushu wadatay oo sida buuraha u adagi dhagartoodii waxba gaadhsiin weye marka wain kaana makruhum intaasi in laga dhigo mukhafafa min asaqiila macnuhu wuxuu noqonayaa marka wain hu amar iyo shaniye kaana wuxuu ahaaday makruhum dhagartoodu waxay noqotay litazuula mid ay la dhaqaaqdo minhu isaga daraaddii aljibaalu buuruhu ay la dhaqaaqaan oo marka waxaa la cabirayaa dhagartooda weynankeeda macna dhagartoodu say u weynayd waxay sigtay inay buuraha dhaqato ayadoo saa u weyn haddana waxay qabatay ma jirto taasi waa macno in la yidhaahdo wain kaana inta in laga dhigo tii naasiyada ahayd wain kaana maa kaana ma ahaanin makruhum dhagartoodu litazuula mid ay la zuusho minhu sababtiisa aljibaalu buuru ay la zuulaan waxba looma noqonin wy dhagartoodii midaasina dhagartoodii waxay tartay ma jirto waxba looma noqonin buuruhuna waxuma noqonin cid kalena waxmayna yeelin sidaasaanu ku samaynay walaad qad makaru ay dhagreen makrahum dhagartoodii wa cinda allahi ilaahay agtiisuuna makruhum dhagarta iyaga la dhagri ay tahay ilaahay baa dhagartuu dhagrina dhagarta iyaga uu la damacsanya ilahay bay la taalla ama wa cinda allahi ilahay agtiisay ahaatay makruhum jazaau makrihim dhagarta ay rususha dhagrayaan abaalkeeda oo waa masdaru mudaafun lifaacili marka wain kaana wuxuu ahaaday wain hu amar iyo shaniya kaana wuxuu ahaaday makruhum dhagartoodu litazuula mid ay la dhaqaaqdo minhu isaga daraaddii aljibaalu buuruhu ay la dhaqaaqaan weynanka ay dhagartaasi qabtay maca falaa taxsabana allaha alla marka ha u malaynin mukhlifa wacdihi ballankiisa inuu ka baxayo rusulahu rusushiisa u ballanqaaday ballanta uu rusushiisa u ballanqaaday inuu ka bixi allah u malaynina ina allaha alla casiizun waa mitri haalib ah oo addoommadiisa ka adag duntiqaamin oo haddana aargoosi u saaxiib yowma maalin buu alla aargoosan oo addoommadiisa u ciqaabi tubadelu la bedeli alardu dhulkii hayra alardi dhulkan midaan ahayn lagu bedeli wasamaawaatu samaawaatkiina la bedeli oo hayra asamaawaati samaawaatkan kuwa aan ahayn lagu bedeli wabarazuu way soo banaan baxeen addoommadii lilaahi ilaahay bay banaanka ugu soo baxeen allihii alwaaxidi keligii ahaa alqahaari addoommadiisa qasbayey macna macnaheedu waxa weeye ilaahay ballanqaad buu rususha siiyey laqlibana ana warusuli ballanqaadku saawe inaa lanansuru rusulana wladiina aamanuu fi lxayaati dunya wayoma yaquumu ashhaad ballanqaadkii ahaa inay iyagu guusha leeyihiin oo ayagu ay adkaan doonaan oo cidhibta dambe yeelan doonaan ballanqaadkaasi loogama bixin rusushii rabbi subana wataala ilahayna ballamadiisa kama baxo rusushiisa ballantu u qaado ilahay kama baxo subxaana watacaala ballanta uu cid kale u qaado usan kaba bixinba macaadalla ballan uu rusushiisiiy dadku ugu jeclaa dadka uu u qaaday inuu ka baxa iska badaayo ilahi subxana watacaala ballamaha kama baxo allana waa midka qaaliba addoommadiisana ciqaabi doono ka argoosan waxaa argoosiga iyo ciqaabtaasi dhici doontaa maalinta dhulkan la bedeli doono mid kale lagu bedeli doono samaawaadkana la bedeli doono samaawaad kale lagu bedeli doono ilaahayna loo soo wada banaan bixiyo addoommadoo dhan banaanka usoo bixi doonaan allaha keligiiyo addoommadiisana qasbo oo ka wada adag yma tubadl ardu ayra ardi samaawaat marka bedelkaasi laba macno buu noqon karaa dhulkan iyo samaawaadkana waxaa la bedelayaa astaamahooda oo calaamaadkooda la bedelaya waa macno lanna tabdiilku sifadana waa ku dhaca daatadana waa ku dhaca iyo in laga wado iyagoo dhanba meesha inta laga shaxeeya kuwa cuscusub la keeni labada macnoba suurtagal bedelkaasi inuu dhacayana nebiga salawatulai wasalaamu aley bay ka sugan tahayo isagaa wuxuu sheegay yacni in dadka lagu soo xashirin doono maalinta qiyaamada ardan bayda dhul aad u cad laysa liaxadin fiiha maclam cid a calaamo leh oo astaan ku leh oo wax ka garanaysana aysan jirin dhul noocaas oo kale dadka laisuu keeni bu nabigu yuri salawatullah waslamu aleyh caaisha radi allahu canha baa waxay weydiisay nebiga nebigo xadiiska muslim nebigow marka waxa la kala badbedelayo oo dhulka inta la kaxeeyo mid kale la keenayo oo samadan sadaata la bedelayahay dadkii xaggee joogaan binu aadamkii aawe ila dhulkan iyo samadan baa la joogay nebigu wuxuu ihi salawatullah wasalaamu aleyh huma cala siraat yani waxaa la taagan yahay siraadka jahanamo dul mara halkaasay dadku markaa suban yihiin waa marka waxa la kala bedelay saasaa nabigeena ka sugan salawatullah waslamu aleyh falaa taxsabana allaha allaha u malaynin mukhlifa wacdihi ballankiisa mid ka baxaya inuu yahay rusulow rusushiisa uu ballan qaaday ina allaha allana casiizun waa midkii haaliba duntiqaamin oo argoosu saaxiiba iyo ciqaab yowma maalin ayuu argoosan tubadalu la bedeli alardu dhulkii ayra alardi dhulkan midaan ahayn lagu bedeli wasamaawaatu samaawaadkiina la bedeliyo kuwan kuwa aan ahayn lagu bedeli wabarazuu xaggaynu kusoo marnay in xaafid ibna kaiir iyo mufasiriin fara badan ay qabaan in samaawaadkan iyo dhulkan la bedelayahay ay kuwa aakhara yihiin kuwa aakhara wey manaa kuwan cusub ee la dhigayay waa kuwa aakharo sidaasu leeya mana samaawaatu iyagina samaawaadkana waa la bedeli wabarazuu way soo banaan baxeen addoommadii lilaahi ilahay bay usoo banaan baxeen allihii alwaaxidi ee keligii aha alqahaari addoommadiisa qahare ee qasba watara almujrimiina gaaladii baad arkaysaa yowmaidin maalintaa muqaraniina xaal ayin kuwa laysku xidhiidhiyey filasfaadi xadhkaha xadhkaha iyo silsiladaha iyo macnaha shakaalada ayagoo laysku xidhiidiyo isku daba xidhiidhaad arka saraabiiluhum dharkoodu iyo qamiisyadoodu min qairaanin qairaan bay ka ahaatay qairaan ayay ka ahaatay daam wa taksha waxaa daboolaysa wujuuham wejiyaalkooda annaaru naar baa dabooli wejigana naar baa ka dabooli liyajziya allahu si uu ilaahay u abaalmariyo kulla nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay in lagu abaalmariya daraaddeed ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa miday deg deg badan tahay haadaa midkaasi balaaun waa gaadhsiin waa qur-aanke linaasi dadko la gaadhsiin waliyundaruu in loo diga daraaddeed bihi isagaasaa loo yeelay qur-aanka in dadka loogu digo iyo walyaclamuu inay ogaadaan annamaa huwa qur-aanku annamaa huwa alle ilaahun inuu macbuud yahay waaxidun oo keligay inay ogaadaan daraaddeed iyo waliyadakara inay waana qaataan daraaddeed ulul albaabi dadka cuquusha u saaxiibka yacni dadka mujrimiinta xagga aakhare marka la tagaayo waxaad arkaysaa iyagoo la xidhiidhiyey sidii awrdabada laysugu xidhay oo kala marka laysku xidhiidinayo oo asbaada laysugu xidhayo asbaadda sida mufasiriinta salafku ay leeyihiin bimacna quyuud waay quyuud ama bir ha ka samaysnaado ama xarig ha ahaado yani waxa wey shakaallo noocaasoo kale oo laysugu wada xidxidi waay asbaadaasaa lagu xidxidhaya kulligood qaabka laysugu xidhina waxa weye intii isku dembi ahayd ee isku greed ahaydba waxa wey isku dhinac baa hal meel baa loo xidhinaya waa meeshuu ilahi subxana watacaala uu leey waida nufuusu zuwijat marka nufuusta laysu dudumo oo intii isku dembi ahaydba meel la wada mariyo marka sidaasuu alla subxana watacala odhanaya dharka ay xidhan yihiinna daamur buu ka ahaa qatiraanku waa daamur mufasiriinta selafka sid ibn cabaas iyo keyrkii qaar ka mida waxay leeyihin mae waa naxaas la dhalaaliyey ma ahe qaarka sida loo badanyay waxa weye waa daamur baa laleeyahy yacni daamur kulul oo aad u gubanaya ama naxaas la dhalaaliyo aad u gubanaysa ayaa dhar looga dhigaya wejigana naar baa ka daboolayso naartu wejigooday gaadhaysaa macnaha talfaxu wujuuhahum naaru wahum fiiha kaadixuun sidaasoo kaleeto macna waxaasaa loo yeelay ilaahay inuu naf walba abaalmariyo waxay shaqaysatay lagu abaalmariyo allana xisaabtiisu miday deg deg badan tahay macnaha iday soo degdegayso wakti dheer ayna qaadanaynin waa macno macnaha labaadna waxa weye sariicu lxisaabi xisaabta markuu gudagalo alla muddo gaaban buu ku dhamay rabbi subxana watacaala waa qur-aankaa markaa laga hadlo waxaa layidhi waa gaadhsiin dadka la gaadhsiinayo liundirakum bihi waman balaqadii aan kusoo marnay suurat lancaam oo kale wey dadkaa loogu digiyo waa digniin iyo gaadhsiin xagga rabbi ka timid in dadka loogu digiyo daraaddeed baana qur-aanka loo soo dejiyey iyo inay mabda'a tawxiidka dadku bartaano mid xaq lagu caabuday inuusan jirin allah mooyaane macnaha inay qaataan macnaha iyo inay dadka caqliga le waana qaataano wax ku qaataan qur'aanka ayuu ilahay usoo dejiyey subana wataala wa tara almujrimiina dembiilayaashii baad arkaysaa yowmaidin maalinta muqaraniina xaal ay yihiin kuwa la xidhiidhiyey oo laysku xidhiidhiyey fi lasfaadi yacni shakaalada iyo xadhka dhexdood ayagoo laysku xidhiidhiyey xadhka bir ah saraabiiluhum dharkooda iyo yani qamiisyadoodu min qatiraanin daamur bay ka ahaatay ama naxaas la dhalaaliyey wataksha waxaa daboolaysa wujuuhahum wajiyaalkooda annaaru naar baa dabooli oo wejigoodii o dhan naar baa macnaha waxa wey dusha ka fuulay liyajziya allahu inuu ilaahay abaal marya daraaddeed yuusaa u yeelay kulla nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysato ina allaha all maxaa yeelay ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa miday deg deg badan tahayoo wakti badanba kama hadhin inuu addoommadiisa xisaabiyo ama meehe markuu xisaabka gudagalo muddo gaaban buu kaga bixi haadaa midkaasi oo qur-aankii balaaun waa gaadsiin linaasi dadka la gaadsiinay waliyundaruu waxaana loo soo dejiyey oo yani loogu talagalay liyundaruu in loogu digo dadkii bihi isaga iyo waliyaclamuu inay ogaadaan daraaddeed annamaa huwa alle ilaahun inuu macbuud yahay waaxidun oo keliya uusan macnaha kow iyo laba toon inuusan laba iyo saddex toon ahay hal keliya inuu yahay macbuudka xaqi waliyadakara iyo inay waana qaataan ulul albaabi dadka cuquusha nabadgasan ee fayowle dadkaasi inay waana qaataan wallahu aclam sal allahuma waslm ala nabiyina maxamed ala ali saxbi